kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadan doonnaa islamarkaana aynu kaga hadli doonnaa arrimaha samafalka gaar ahaana sida uu ku soo bilaabmay qaybaha uu kala baxo iyo weliba goorta uu soomaalida soo gaadhay sannadihii u dambeeyey waxaa si istaba jooga dhagaha bulshada si joogtaa ugu soo noqnoqda baahida dalbashada iyo weliba fidinta arrimaha samafalka iyadoo uu noqday mid si weyn caan uga ah waddamada soo koraya gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika iyo qaar ka mida dalal ku yaalla qaaradda eshiya waxaana la sheegaa in inta badan samafalka diiradda lagu saaro in lagu kaalmeeyo dadka gargaarka u baahan waa sida ay tilmaamayso saare maxamed abtidoon oo khibrad u leh arrimaha bani aadamnimada islamarkaana ku sugan magaalada rooma ee dalka talyaaniga sidoo kalena madax ah urur maxalli ah oo la yidhaahdo geelo
samafal waxaa weeyaan wax kaalmo weeyaan mucaawino ama gurmad loo fidiyo muxuu ahaay dadweynaha dhibaatadu gaartay sida dalkeenoo kale dhibaata ka dhacday bad laakiin meelo badan oo adduunka ka midana dhibaatooyinku way ka jiraan colaad baa kamid a gaajaa kamid a abaaraa kamid a daadad soo rogmadaa kamid a qaxooti baa kamid a fara badan dad hayaamay oo qaxooy oo ka baxay guryahoodii oo dhibaato ay ka gaartay dagaal sokeeye baa ka mid a marka gurmadkaa loo samaynayo weeyaan marka humanitariga marka shaqadiisa arrimaha samafalka ayaa la tilmaamaa inay soo mareen marxalado kala duwan islamarkaana ay ku soo bilaabmeen baahiyo bini'aadamnimo oo la soo darsay dadka kuwaasoo ay keeneen masiibooyin dabiiciya iyo weliba arrimo ay aadamuhu keeneen amaba ay sabab u noqdeen waxaana wakhtiyadii hore sida la ogyahay uu ku bilaabmay si habqana haddaba gargaarka casriga ee hadda ay bulshadu adeegsato goorma ayuu soo bilaabmay waxaa inoo sharaxaya abiib axmed xirsi oo muddo dheer ka soo shaqaynaya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada hargeysa gargaarka biniaadanimo horta kulley runtii de wax intii adduunyadaba jirtay soo jiray buu ahaayo dadka biniadanka way iscaawin jireen laakiin kan hadda casriga ah ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii sagaaliy tobnaad xilligaas oo ay dagaala ka dhaceen yurub oo ay laba boqortooyo kala hogaaminayeen faransiiska iyo waddanka jarmalku ayaa magaalo yaroo la yidhahdo salfereno oo ku taalo waddanka waqooyiga talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus baa ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay in badanna way ku dhimatay marka nin la yidhaahdo henry ayaa oo lakeerta cas ninkii asaasay ayaa halkaasi booqday ninkaasi nin baayac mushtara ayuu ahaa laakiin markii dambe markii uu arkay masiibadu intay leegtahay iyo dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysanin dawaan haysanin wuxuu sameeyey laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho waxaana ahaya wuxuu sameeyey muwa mutatawaciin ayuu sameeyey markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa waxaa kale uu sameeyey sharcigan maanta lagu hogaamiyo gargaarka biniaadanimo ee la yidhaha international humanitarian looga kaas oo saldhig u noqday in laga ikhtiraaco ka dambe ee magaranaysa adduunyada maanta ay isticmaasho marka xilligaasi ninkaasi waxa kaloo uu markii dambe asaasay hay-adda laakeerta cas la yidhaahdo i c r c amba guddiga caalamiga ee laakeerta cas kuwaasoo maanta ilaa maanta shaqeeyo oo arrimo fara badan een adduunyada ka qabta howlahan samafalka oo sida caadada ay ka shaqeeyaan hay-ada iyo ururo isugu jira kuwa caalami ah iyo weliba qaar maxalli ah ayaa mid kastaaba u waajahaa sida lagu yaqaano qaybta u qaabilsan yahay iyadoo loo eegayo xaaladda markaasi taagan iyo weliba sida ugu habboon ee looga jawaabi karo waa tan mar kale sahre maxamed abtidoon mucaawanooyinkii oo isku jira un baa la keena qolaa caafimaad ku shaqale qolaa livelihood ku shaqale qolaa biyon ku shaqale qolaa taqaanaa wacyigelin un ku shaqale marka waa way isku dhex jiraan qolyaa qaxootiga un qaxootigii gudaha ahaa ku shaqale marka way isku dhex jiraan oo waxay ku xiran tahay marba sidii masiibadu usoo badato ayaa loo gurmanaya maahe wax iska socda maaha iyadoo sidaa sahre maxamed abtidoon ay soo tilmaantay ay ku xidhan tahay hadba sida ay xaaladdu noqoto ayaa haddana howlaha samafalku aanay ahayn kuwa isku mid a amaba isku wax qabta yuusuf maxamed barre oo in ka badan shan iyo soddon sanno ka shaqaynaya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada nairobi ayaa inoo sharaxaya qaybaha ay u kala baxaan arrimaha samafalka inta badan dowladaha la siiyo arrimahan humanitariank ama gargaar laba siyaaboodba u kala baxaan mid waa humanitarian aid midna waa development aid marka humanitarian aid oo mostly la dili jiray emergencies oo waxyaabaha maaragtay duruufaha ad adag ee magaranaysaa la kulmo mujtamaca sida abaaraha sida colaada sida duufaanada sida maaragtay waxyaabaha masiibooyinka ee maaragtay dhacdooyinka badana la kulmo yaa si deg deg loogu respond garayo yaa la yidhaha humanitarian aid howlahan oo badanaa u dhexeeya dowladaha deeqda bixiya hay-adda amaba ururka la soo mariyo bulshada gargaarka loo fidinayo iyo weliba dowladda dhulkeeda laga fulinayo ayay tiirdhexaad u yihiin mabaadi' ay raacaan si ay howlahani habsame ugu fulaan islamarkaana aan wax xagaldaaci ugu iman waa kan mar kale abiib axmed xirsi marka gargaarka biniaadamnimo wax kale uu leeyahay mabaadi' buu leeyahay in ma garanaysaa dee biniaadanimada la ilaaliyo oo dadka jilicsan oo dhan looga faa'iideeyo wixii la qaybinayo waxaa kaloo jirta in dhexdhexaadnimo ay noqdaan shaqaalaha gargaarka qaybinaya iyo dadka kale ee gargaarka bixinayaaba oo aanay dhinacyada ishaya aanay kala raacin waxaa kaloo jirta impartiality in si siman dadku ay gargaarka uga faa'iidaystaan oo aan cidna la xaquuqin waxaa kaloo jirta oo kamid a mabaadiida inay ka madax banaanaado gargaarku wax siyaasada amba dhaqaale amba dana kale oo laga yeesho xagga milatariga waxaas haddaba marka laga yimaado mabaadi'daasi sidoo kale ma jiraan ujeeddooyina tilmaamaya waxa looga gol leeyahay ee loogu talagalay fidinta arrimaha samafalka
runtii gargaarka biniaadanimo horta waxaa loogu talagalay waxa weeye in nafta biniaadamka lagu badbaadiyo marka ay masiibooyin dhacaan waxaa kaloo loogu talagalay in aafooyinkaasi de aanay keenin arrimo kale oo kasii adag oo taban aanay keenin oo lagaga hortago waxa kale oo gargaarkaasi loo bixiyaa in karaamada iyo sharafta qofka biniaadamkaa lagu ilaaliyo si markaasi uu qofkaasi uga soo kabto masiibooyinkaasi sida dagaalada oo kale iyo kuwa dabiiciga ahee daadadka iyo duufaanada iyo dhulgarrada waxaas ay kamid yihiin kuwaas ayaa loogu talagalay markaa qofka biniaadamkaa in lagaga badbaadiyo gargaarkan bini'aadamnimo sidii aynu hore usoo tilmaannay ah mid laga fuliyo goobaha ay ku dhaqan yihiin dadka ay noloshooda aadka u hoosayso islamarkaana gacan qabashada u baahan ayaa marka laga yimaado ka bini'aadamnimo sidoo kale dalalka qaar laga hirgeliyaa marxaladda gargaarka dhanka horumarka haddaba dalalka nooceeya ayaa la siiyaa gargaarkaasi se yaa bixiya waa kan mar kale yuusuf maxamed barre markaa wuxuu ka kooban yahay material iyo logistic isgaarsiin iyo qalabka iyo isgaarsiinta marka taasna meel walba oo aan la geli karin oo haddii ay ay si deg dega wax ku gaarsiiyaan midna waa development midan development aidka badanaa waxaa la siiyaa dowladaha mucaawanooyinka dowladaha soo korahayo oo ama dowlad baa bixisaa ama shirkadaa bixiyaan laakiin badanaa dowladaha soo korahayaa la siiyaa oo inay ku horumariyaan xagga bulshada siyaasadda
hay-ado iyo ururo isugu jira kuwa maxalliga iyo weliba kuwa caalamiya oo qaarkood ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa muddooyinka u dambeeyey ka howlgelaya deegaanada soomaalida kuwaasoo qabta howlo gargaar oo kala duwan haddaba soomaaliya goormaa ugu horraysay in laga hirgeliyo arrimaha samafalka waa kan yuusuf maxamed barre oo inoo sharaxaya aniga intaan la kowsaday aan xasuusto waxaa weeye dagaalkii garankaran wixii ka dambeeyey markii maranaysaa qaxooti fara badan oo ayna sahli karin uu kusoo jaray soomaaliya yaa hay-adahan maranaysaa mucaawanooyinka bixiyaan oo sida humanitarian yay bilaabeen waa kasii horreysayna waa la sheegahay oo xilli sidii meel ahayd meelahaas oo waqtii abaaro xun ay dhaceen oo dowladda naftigeeda dhinac ka gurguraysay laakiin hay-ado kale oo mucaawino ayagana gurmad ay bixiyeen wixii intaa ka dhexaysay abaar iyo colaad bay u dhexaysay soomaaliya marka mar walbaba hay-adaha gurmadka waxaad mooday inay ka qaadanayeen rool aada u weyn ilaa heer ay gaartay meelaha qaarkood in serviceski ma garanaysaa dowladda laga filahay ay bixin ayba bixin kari weyday ama ayba gaari weydayba ay noqotay in hay-adaha humanitarianka ay galaan oo meel walbaba ayadii ay markii dambe sidii waxaan dhihi karaa bhiveki gaaguurayaashii geedaha la saarayo kale ma garanaysaa shinida gelis inay meel walba ku noqdaan oo gobolkaad tagtaba aada ugu tegay intaasoo kun oo ama local ha ahaato ama international ha ahaato hayawad oo kala gaar ah oo qoqobays oo mid walbaba isku identify garaynhayo inay humanitarian yihiin marka aynu ka nimaadno wakhtiyadaa hore oo yuusuf inoo soo sharaxay wakhtiyadii u dambeeyey waxaa soomaaliya ka jiray xaalado bini'aadamnimo oo marxalado kala duwan soo maray islamarkaana ay sababeen dagaallo iyo weliba arrimo kale oo dabiiciya oo aynu ka tilmaami karno abaaro iyo weliba fatahaado saare maxamed abtidoon ayaa qabtay in arrimaha samafalka ee hadda socdaa ay ku yimaadeen markii caalamku ay arkeen xaaladda ka jirta soomaaliya taasina ay keentay inay gurmadka bilaabaan marka dowlad degan oo wanaagsan oo waxeeda haysato ama siiba ku dhacdo sida dadka hadda dhul gariirka iyo meelaha uu ka dhaco dowladii baa macaawino weydiistaa laakiin soomaaliya oo kale dowlad wax codsanaysa ma jirine dhibaatada dhibaatada dadka soomaalida haysato adduun weynaha laga arkaayo marka adduun weynaba usoo gurmuday sooma adeegyada samafalka inkastoo qaarkood ay muddo dheer qaataan iyadoo loo eegayo hadba baahidaasi taagan intay leeg tahay hase yeeshee waxaa la tilmaabaa in loogu talagalay in si kumeel gaadh ah loogu simo amaba loo gaadhsiiyo inta ay mas-uuliyaddooda la wareegayso dadkaasi dowladda amaba hay-adda kale ee ku shaqada leh waxaana haatan jira boqolaal soomaaliya oo muddo dheer si joogta a u hela qaybaha kala duwan ee adeegyada samafalka waa sida uu sharaxaya abiy axmed xirsi horta soomaaliya waad ogtoo hadda waxay intay burbursan tahay waa soddon sana ayay ku dhowdahay yani kaabayaashii dhaqaalaha iyo kuwii noloshuba way baaba-een maanta daatooyinka ugu dambeeya amba warbixinihii ugu dambeeyey waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar one point five million weeyi dadka soo gurya noqday ee kasoo noqday qaxootiyada wadamada jaarka iyo dibadda iyaguna ilaa waxaa lagu qiyaasaa sagaashan kun oo qof ayaa lagu qiyaasaa waxaa kaloo jira dad iyaguna qaxootiya iyo magageliyadoon ilaa shan labaatan kun oo qofa marka dadkaas oo dhami waxay ku tiirsan yihiin gargaarka biniaadanimo gargaarka inta badan waxaa la qaybiyaa cuntaa la qaybiyaa biyaa la qaybiyaa waxaa la qaybiyaa hoy baa la qaybiyaa iyo qalabka baciyo waxaweelkii baa la qaybiyaa gargaarka biniaadanimo waxa kaloo ka shaqeeya xagga caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo inay dadku magaranaysaa dib loo dhisho inay u adkeysan karaan waxyaabaan dhacaya ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya marka dadku way ka wada faa'idaystaan dadkaas oo dhami oo cid walba waxbaa kasoo gaadha tusaaleahaan oo kale caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqaysiiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka hooyadii dhigbaxaysay amba hooyada uurka lahayd amba hooyada caafimaad u baahnayd halkaasay tegaysaa xaruurtii yar yarayd ee shanta sano ka yarayd waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii o dhan waxaa laga bixiyaa inta badan waa gargaarka marka dadku markay masiibo deg dega dhacdana dee xaalada emergency-a la galo si deg dega ayaa looga jawaabayo waxaa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka biniaadanka uu u baahan yahay marka runtii waa wax dhaxalgala oo dee dadku inta badan ay kusoo badbaadeen imiga dhowr iyo labaatan ka sanadood ee wadanku burbursanaa ama aanay dowladadagoo dadkii caawisaani jirin
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo barnaamijka xigeenteenu toddobaadka soo socda isugu ima doona waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo